ganacsatada gadaasa malaakiy aan la hayna suuq rasmi oo ka ganacsada taas badeelsheena minatay xaafado kiyaalan iyo ka gadaayan oo haddana aan la hayna adeegyadii uun baahnayana maadaama malaayika laka gado hargeysa lagu sheenow magaalada berbera magaalada hargeysa waliba ay ku midataa magaalooyinka sida eedgalanka amo malaayika taasna waliba yeesheentay in ganacsatada iyo dal badan suuqyo waaweyn oo leh qaboojiyaal iyo agab kale waxaana ku mid ee ganacsatada malaayika gadaas magaalada hargeysa iyo waliba wasaaradda kalluumeysiga somalilan ku dalbadanaa taageerada iyo umbaahiina ayaa ku midata suuq dhammaystiran agabka nadaafadda siyon si lama jibaarana ganacsigan oo faa'iideyn leh bulshada soomaaliyeed kalluunka waa la cunaa hargeysa si wanaagsan bay u cuntaa waddanka oo dham wuu cunaa wasiirkan imanka jooga maasha allah waxa weeye waa wasiir daayar aad buu dadaalayaa muddo koobanna wuu joogay laakiin dee shaqadu hore ayaana u socon jirin iminka laakiin khayr badan baanu ka rajaynaa wasiirka cusub ee waxa weeye inta doora joogay inuu wuxuun u qabto kalluumaysatada haddii ilaahay ka dhigo intii aan labaatankaa sannadood kalluunka aan iibinaya weli wasiir intaa ileeg noo qabtay ama se isugu kala yeedhay maanaan arag alxamdulilah aad buu wanaagsan yahay wasiir firfircoon weeyaan ilaahay hala qabta howlaha uu wado isagana waxaanu wasaaradda kalluumaysana waxaanu uga fudhinaa inaanu ka helo taakulo ama gacan ka helo xagga dowladda insha allah bismillaahi kariim waayo sariibadan wax ku iibina ma lihin waxa weeyaan fayadhowr ma garanaysaa maanta rasmiya ma lihin waxaanu uga baahanay wasaaradda kalluumaysiga inay gacan naga siiso kalluunka tayeyntiisa nadaafadiisa dhakhtarintiisa haddii ciidankeedu leeyahay inay tayana naga siiso gacan ayaanu kaga rajayna wasaaradda kalluumaysiga
kalluunka aad iyo aad baa adugu loo isticmaalaa dadku way barteen aad baa loo iibsadaa sidii beryii hore iyo imaka faraq weyn baa u dhexeeya marka baahyo xagga iyaga ka jira oo asaasiya mooyaane kalluunka dadku way barteen haddii lasii hormariyana aad iyo aad baa loo sii magaranaysaa loo sii iibsan laha marka baahyaha naga haysta adiyo jaraale waxaa ka mida inaanaan sariibad lahayn oo ma garanaysaa sariibad meel layskugu yimaado oo kalluunkii kulmisa inaanaan lahayn marka waxaa loo baahan yahay kalluunkina inuu jabnaado dadkina kalluun jaban ay helaan oo ma garanaysaa nadiif oo dee alla ka dhigo meel loogu soo hagaago iyo kalluun jaban ay helaan marka ay caqabad badan baa naga haystaa weelkii aanu ku ridi layn dee waxa weeyaan waa weelka waxa weeyaan talaagadaha qaaligaa ee dee alla ka dhigo laydhkuna dee laydh fara badan lagu soo qorayo dhawaanyahayti markii wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda ee maamulka somalilan iyo qobadana shirka horumarinta kalluumaysiga taasoo lan hugullayay sidii lan dhiirigelila islamarkaana maalgelin xoogle lanka sameey lahaye ganacsiga malaayka